qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed oo iscasile kadib dagaaladii ka dhacay magaalada baydhabo iyo kuwo cusub uu magacaaba lafta galeen xilli xiisad xoogan ay ka taagan tahay magaalada baydhabo ehelada wiil bajaajlaha oo askari ka tirsan ciidanka dowladda uu ku dilay magaalada muqdisho oo ka codsaday dowladda soomaaliya in la horkeeno sharciga saraakiisha ciidanka iyo shaqaalaha dowladda qeybahooda kala duwan oo la duldhiga ama rag ka kala yimid madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre dowladda federaalka ee soomaaliya oo sheegtay in dib loo hirgelinayo dhammaanba adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo kuwo kale deegaanada dhowaan lagala wareega al-shabaab iyo soomaaliya oo dalalka carabta u gudbisa warbixin la xiriirta howlgallada ka dhanka ee ka socday dalka al-shabaab
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waxaad ku soo dhow mar kale kulanti wacan waxaad ku soo dhowaataan qoodobadii aad dhagaysateen iyo kuwo kale oo ayna anba qaadna faahfaahintooda haddii aynu ku bilowno wasiirkii warfaafinta maamulka koonfur galbeed ilyaas ayaa iska casila xilka wasiirnimo kadib dagaalkii ka dhacay magaalada baydhabo awgiis wasiirkii warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ilyaas cali nuur ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii wasiirnimo uu ka hayay maamulkaasi wasiir ilyaas oo shir jaraa'id ku qabta magaalada baydhabo ayaa sheegay sababtu isaga casilay xilkaas inay tahay inay la xiriirta dagaalkii khasaaraha dhaliyay ee laba maalin ka hor ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo wasiir ilyaas ayaa sheegay in aada uga cadhooday markii la laayay dadkii isagu uu ku matelayay dowladnimada koonfur galbeed isagoo sheegay in wax laga xumaado ay tahay in dadka la barakiciya islamarkaana madaxweyne lafta gareen ugu baaqay in arrintaasi aysan ahayn mid la isku ogaa
shakhsi ahaan aniga waxaan ahay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marka dhacdadii shalay dhacday anigoo daba socdo shalay kama hadlin intaas waxbaan maaragtay aan xeerinayey waxbaan isku taraygaraynayey dagaalka markii socday xataa waxbaan isku taraygaraynayey in maaragtay dadkaas lala hadlo meeshii laga soo saaro wadahadal lagu dhammeeyo wixii dhanna way shaqayn waayeen aniga maaragtay dowladda koonfur galbeed si waxaan ugu soo shaqeeyey daacadnimo ah oo maaragtay oo islaamnimo ah wadaniyad ah ayaan ugu soo shaqeeyey wakhtigaygii iyo juhdigaygii iyo dadaalkaygii iyo dadnimadayda iyo kartidayda ayaan geliyey marnaba ma jeclayn maaragtay in oo maaragtay dowladda koonfur galbeed ee lagu xadgudbo oo maaragtay dhibaato loo geysto ama lagu cayaaro dowladnimada koonfur galbeed sababtoo ah waxay tahay mustaqbalkayna iyo maaragtay dowladnimadayna ayay ku xihan tahay saas darteedii marka waa ilaalin jiray in badan ayaa maaragtay aan xeerin jiray wakhtigayga aan u geliyey micnaheedana ma ahayn dowladnimadaas aniga aan ilaalinayay ama ani aan difaacayay habeen io maalin aan u taagnaa in shacabka ama dadkayga in lagu laayo darteeda ma ahayn waxaa dhacday dhacdo aad aan ugu xumaanay oo aad u foolxun ayaa dhacday marnaba qofkii damiir leh oo qalbigiisa ku jirto islaamnimo iyo dadnimo iyo karti ku jirto uusan qaadan karin therefore marka saas daraaddeed dowladnimadii annaga aan ilaalinaynay aan xeerinaynay haddii la ilaalin waaye sistamkeedii iyo maaragtay sharafteeda iyo heybadeeda la ilaalin waaye mar kastaba la jecel yahay in dhibaato loo keeno ama maaragtay dhibaato lagu sameeyo aniga waxaa go'aansaday anigoo ah ilyaas cali nuur cali oo maskaxdayda taam ay tahay in xilkii aniga aan heeyay oo wasiirnimada ahaa in maanta oo labaatan iyo afar bishii labaiyo tobnaad labada kun labaatan iyo labada inaan iska casilo xilkaas aan ka tago sababta aan ugu tagaaya micnaheeda ma aha kursiga ani aan ku fadhiyo micnihiisa ma aha in dadkaadaa la dhammaynaa adigana waad daawanaysaa waad fiirsanaysaa waad ku raaxaysanaysaa kursigina waad ku fadhiisanaysaa waa ku fadhinaa weligaada fiina abad wax soconaayo oo maaragtay ama qalbigayga qaadanayo ma aha anigoo cidna igu qasbin cidna iga codsanin cidna lacag igu siinin cidna maaragtay xanti igu siinin dadnimadaas iyo karaamadaas iyo sharaftaas anaa gaaray
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii warfaafinta maamulka koonfur galbeed ilyaas nuur cali dhanka kale madaxweynaha koonfur galbeed sicsilaada wasiirka kadib ayuu magacaabay ilaa saddex wasiir oo kale madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen ayaa xilka qaadis uu ku sameeyey sidoo kale xubno ka tirsan golihiisa wasiirada waxa uu magacaabay wasiiro cusub oo bedelaya xubnahaas iyooo isugu jira wasiiro iyo ku-xigeen iyo wasiir dowlayaal madaxweyne lafta gareen oo dikreeto uu soo saaray xafiiskiisa ayuu wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed waxa uu ku magacaabay cabdifitaax cali yuusuf halka wasiiro kale uu magacaabay afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey magacaabista cusub uu sameeyey madaxweyne koonfur galbeed waxaan idinla wadaagi doonaa warbixin ku saabsan xilka qaadis iyo magacaabis ku saabsan xubnaha golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyn wuxuu madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigalel uu xilka qaadis ku sameeyey wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda koonfur galbeed ayadoo dhanka kale ka soo baxday xafiiska madaxweynaha warqad ku saabsan magacaabid xubnaha golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed xeer madaxweyne kuna saabsan magacaabid xubnaha golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen markuu arkay dastuurka dowladda koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa afartaniyosiddeedaad farqadiisii labaad iyo qodobkiisa kontoniyo afraad farqadiisii koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya markuu tixgeliyey aqoontii waayo aragnimada mudanayaashan jegada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan oo ku saabsan magacaabid laga bilaabo caawo taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka disembar sannada labada kun labayabaatan wuxuu madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigreen uu magacaabay xubnahan oo ugu horeeyo kow cabdifataax cali yuusuf ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya labo cabdulaahi maxamed aadan ayaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dubheshiisiinta dowladda koonfur galbeed ugu dambeyn saddex cumar cabdiraxmaan maxamed ayaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya digreetooyinkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen sida halkan ku xusanna way saxiixan tahay wabilaahi towfiiq
ehelada wiil bajaajlaah oo askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya uu ku dilay magaalada muqdisho ayaa codsaday in sharciga loo horkeno oo cadaalad ay helaan wiilkayga cadaalad baan u rabaa sababtoo ah dhashiike qoray oo magaciisigao dhashiike ka koray oo mooto hoosteeda ku jirto in lagu soo rogmiye ma ogiye oo lagu dila ma ogiye kuma faka karto allah u naxariista halkan waxaa yaalla meydka cabdiraxmaan sheekh maxamuud cadow oo ka mid ahaa dadka deegaankan askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa maanta ku dilay iskoyska sanca ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir wuxuuna ka mid ahaa dadka dhallinyarada ee ku shaqaysta mootada loo yaqaana bajaajka aniga waxaan ka mid ahay darawallada ku shaqeeya moota bajaajka maalin welibo waddada waan ula dhibaateeyaa canshuuraan bixinaa wax walbaan bixinaa maanta ma hadli karo walaalkeen cabdiraxmaan allah u naxariisto cabdiraxmaan sheekh maxamuud cadow waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada ku shaqaysata gaadiidka bajaajka kaas oo askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya maanta uu ku dilay magaalada muqdisho si gaara iskoyska sanca ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir ehelka marxuumka oo isla galabtay magaalada muqdisho ku aasay cabdiraxmaan sheekh maxamuud cadow ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo laamaha amniga in sida ugu dhaqsiyaha badan cadaalada loo horkeeno askarigii dilay marxuumka marka waxaan cogsanaynaa dowladda sharafta leh iyo ka codsanaynaa iyo maxkamadaha cadaalad in la helo cunugaas dadkii dilay ilmihiisi waa agoon yaryaraa jooga carruur yaryaraa joogta waa agoon wax loo dilay ilmihiis asoo u shaqaysanaya la dilay wax loo dilay xaqdarraa ku dhintay ninkii dilay inuu la dhinto waa cadaalad aan codsanayna waa intaas madaxweynaha ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa xaqeen in maarata noo soo dhiciyo marxuumka meydkiisa halkaas yaal ee ilmahaas qiiradaa ka tegey miskiinka xamaalahaaya xaqaan rabnaa xaqaan rabnaa cadaaladaan rabnaa cadaaladaan rabnaa oo ku hadlay madaxweynahayna oo ku xaqiijiyey in dadkii la dila cadaalad loo sufidihaayo waxaan ka rabnaa si fiican oo cadaaladda noogu soo hordhigo ninkii ninka naga dilo walaalkee naga dilay wax kale oona qanciyana ma leh waxaan cadaalaheenna ma qanciya anaka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan maxmud ina uu arrintan si dhab ah waxba u qabto gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha gobolka banaadir dhammaan taliyaha ciidanka booliiska dadka dilay waa booliiskii soomaaliya oo inay badbaadiyaan laga reeba bulshada iyagii ayaa la dilay qaraba lagula dilaayo waxaa laga geda canshuurtayna xabadaha baxaaya waxaa laga bixiya canshuurtayna annaga xaq uma lihin in nala dhibaateeyo waxaana muwaadiniin dhallinyaro ah ku shaqaysto mootada loo yaqaano bajaajka mar weliba waana dhibaateeya maanta garab weynaa naga baxay walaalkeen cabdiraxmaan ilaah u naxariisto waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud mar labaad iyo mar saddexaadba in eedaysanaan ninkan dilay ee si bareera ula kaca u dilay oo miskiinka ah oo saaka ilmihiisa u shaqa tegey oo qof bini'aadana wax u dhimin waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha arrintaa inuu si degdega u soo farageliyo sidoo kale waxaan ognaha dad badan oo dad badan dilaa jiro oo xabsiyada ku jiro oon la toogan dadku waxay rabaan waxay ku quus qaataan waa qof walboo qof dila oo xaqdarro ku dila in tiirka la geeya sababtay tahay si kaleo dadkan lagu ahanti karaa ma jirto ahay cadaaladuna waa xukunka xukunkoo xaqa raaca iyo dariiqa xaqaa wax kaleetoodoo jira ma leh waxaa cuseyna waa halkaas xaqa oo la raaco diinta islaamka siday leedahay iyo xeerka amarka ay bixisay oo dowladda ka timid lamadaasoo la raacbi wiil la yidhaahdo cabdiraxmaan sheekh maxamuud waxaa lagu dilay isgoyska sanco waxay ahaaday waxa dilay baabuur oo cabdibilo ah oo dhashii ka saaran sida la sheegay degmada kaaraan uu ka tirsan yahay sida la sheegay booliiska waxaana noola sheegay hadda ninkii dilayna in dowladda hadda gacanteeda uu ku jiro aniga waxaan ku hadlayaa afka mootaaleyda ninkaas waxaan ahayn dad saaxiibaa oo yacni ganacsiga shaqo iskula ah aadaan uga xunnahay gacanka gardaranaa dishay waxaan dowladda ka codsanaynaa inay cadaalad uu helo ninkaas
warka subax ee raadiyaha dalsan ayaad dhageysanayseen markaana mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ah oo gaaray deegaanka deegaano dhowaan lagala wareega al-shabaab ayaa sheegay sida ugu dhaqsiyaha badan halkaasi looga hirgeli doono adeegyada nolosha bulshada muhiimku ah wafdi uu hogaaminaya xildhibaan beere oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana deegaan doorashadiisa ay tahay deegaanada maamulka hirshabelle ayaa gaaray deegaano dhowra oo ciidamada dowladda maalmihii ugu dambeeyay al-shabaab ay kala wareegeen xildhibaan beerey waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo celin doono waxbarashadii caafimaadka iyo adeegyadii kale ee bulshada deegaanka nuur hurgood oo dhaca gobolka shabeellada dhexe islamarkaana dhowaan laga saaray al-shabaab ahaydna degmadii ugu dambeysay ee gobolka shabeellada dhexe ay ka maamulayeen sida ay dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay
arrintan walaalayaal waxay soo qaadatay wakhti dheer waxaa ka qayb qaatay guushan maanta in la soo gaaro dadka soomaaliyeeda ka qayb qaata qaybihiisa kala duwan aqoon-yahanka culamaauddiinka haweenka dhallinyarada odayaasha siyaasiyiinta looma kala harin waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadkii degaankan deganaa oo degmadan deganaa gaar ahaan oo ay khawaarijtu sida gaarkaa uga qixiyeen ama ay maaragtay yacni ku cabsigeliyeen inay dib ugu soo nooqdaan degaankoodii waxaan rabnaa inaan ugu baaqno in qof walba uu gurigiisa ku soo noqdo waxaa jooga ciidamadii qaranka waxaan jiri doonin qof la baacsanaayo waxaan jiri doonin qof maaragta wax loo dhimaayo waxaa mas-uul ka ah amnigooda insha allahu tacaala ciidamada qaranka ayaa mas-uulka ah oo meeshaan soo gaarsiiyey guushaanna ayagu dhaliyey bacdallah waxaan ugu baaqayaa marka dadkaas inay soo noqdaan waxaan rabaa inaan ku soo ka hadlo dadka dabcan dhibaataa loo geystay waxay cuni lahaayeen waa laga qaatay biyihii ceelasha waa laga wada joojiyey tubooyinkii waa laga bixiyey insha allah waxaa imaan doona degaanka maalmaha soo socda mucaawanaa imaan doonta aan ugu tala galnay dadkii dhibaatada loo geystay ee degmadan ku abtirsanaayey in si gaara insha allahu tacaala ay u kaalmaystaan waxaan bilaabi doonnaa markaas kadibna haddii alla idmo sida laga wada dhowaajiyey inaan ka shaqayno yacni qaybihii horumarinta degmada insha allah dabcan degmada baahideeda waa la wada ogyahay horaa looga wada dhowaajiyey wax badan ayay runtii dib u dhacsan tahay wax badan ayaa khawaarijtu u diideen horumar waxaan annagoo gacmaha ishaysanna oo isku duuban odayaasheenna siyaasiyiinteenna waxgaradkeenna gabdhaheenna dhallinyaradeenna saraakiisheenna annagoo gacmaha ishaysanna waxaan ka shaqayn doonnaa inaan dib u soo celinno noloshii waxaan ka shaqayn doonnaa adeegyadii caafimaadka inaan soo celinno waxaan ka shaqayn doonnaa haddii ilaahay idmo adeegyadii waxbarashada inaan soo celinno waxaan ka shaqayn doonnaa haddii ilaahay idmo biyo nadiifa in la helo sida lagu gaari lahaa waxaas waa hawl weyn oo noo taalla hawl hal qof qaban karana ma aha waa hawl aan wada qabanayno haddii ilaahay idmo
guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabanaynaa subaxnimadan warkii subax eed ka dhagaysanayseen raadiyaha dalsan mid la mida warkan intaan dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel